daashan xadankaas iyo qaybtani midnimada booliska sideedana waxaa la aasaasay laba kun iyo ko iyo tobanka sababaa loo aasaasana waxay ahayd waxaa arkay shacabkii caruurtii iyo haweenadii haweenka booliska haweenka soomaaliyeed ee ku ciyaarayaan haraadiga hubka oo qarxyada ah sida badooyinka oo kale horiyaasha oo kale aantaagi oo kale maxaa la arkay caruur dambe efon ku ciyaarayaan ay u malayaan wax iska caadi ah ee dhagaxda kuracaan ku qarxaan gacbihii lugihii beeleen qaarna ee dinteen sidoo kalena haween waxaa la ogyahay in damba taangiga qaad u milaysay buntiya loo buuq bir ah ku garaacaysay daah ay kawinaysay ku qarxay waxyaalahaas markii la arkay ayaa sababtay in la aasaaso boliis qayb kamid ah minibaar loo aasaaso si waxyaalahaas magaalada ama dalka u aruuriyaan ayna u burburiyaan si ay uga tagaan dhibaatada waxyaelada ka gaarsiinayso ummadda soomaaliyeed kaasna haweenkii caruurta waxaa lagu aasaa sideed iyo toban qofood oo boliis ah waa la tababaray hawshooda ay bilaabeen waajibaadkooda intaasaa lagu ku aasaasay kadibna way tali bateen ciidanka minibars boliiska waa lagu soo biyo ilaa waxay gaareen lixtiin aqoontooda gaartay ilaa qaraxyada gacab sumayska ah inay burburiyaan ee furfuraan laba kun koo iyo tobankii ilaa haddana muxuu ahay tiimka way jiraan waxaana si aada aada u bateen goboladii sida beedhabo oo kale badweyne oo kale galmudug oo kale puntland iyo jubbaland intaba waxaa loo tababaray timam oo qaraxyadaasi ka hortagaan si waxyaale u gaarsiisan ummadda soomaaliyeed halkan oo ah qaybta mubaarsibuska ee taliskeedu yahay magaalada muqdisho waxaa aasaasnay ilaa lix tim haasaawar oo usheeg ka hortagayaan qaraxyada intiisa kala duwan kuwa gacabsamaysa ahaada iyo kuwa warshad soo saaraan hata waxaa loo jeedaa kuwa warshad soo saaraan waxaa loo jeeda waxay tahay kuwa miinada miinada warshad soo saar loogu talagalay aritaagi dadka ka shaqay karnaa oo waa furfuri karnaa waa kuduu karnaa sidoo kale kuwa gacan lagu sameeyo kala oo hadda magaalada inta badan qarax ka dhacaan sidoo kale waa burburinaa oo waa fufurnaa sidoo kale waxaa magaalada kasoo aruurinaa sida hoogayaasha oo kale madaafiicdo kale kasoo aruurinay badbooyinka waana sii burburina qaraxina intaas dhan waxaa sameynayna waxaanu nacnay ka hortagka qaraxyada annagoo asalkeedu yahay inaan waajibkeedu yahay inaan badbaadino ilaha badbaado leh ee ummadda soomaaliyeed ee waxyaala ugu gaarsiinaysan sidoo kale waxaan leenahay qayb eya oo qoriyo eyaasha ka shaqeeyaan erboorka digada iyo sahal ka shaqeeyaan iyo bulshada banaanka sida baabuurta waaweyn oo magaalada soo galayso ayay baaraan iyo baabuurta laga shakiyo intaba way baaraan waxaa kaloo sameynaa waxay tahay kaali aada loogu shakiyo kale anaga ma aamino sidoo kale eeyaha ku baaraan si aan u xaqiijino in gaarigaas uu saaran yahay qaraxyo iyo waxyaalaha leeyahay xaqiiqdii shaqada ahayna waa shaqo aada iyo aada u dhib badan waayo waxaa leeday muxuu ahay inaa soo noqon doonta bilamoog marka qarax fulayso qaba qaldaamo qado badanaa dadka dhahaan xaqiiqdii haddii waxyaala aan kala hadlo runtii laba dhaawac waa jiraan iyagoo furfurayaan ummadda soomaali badbaadinaa wax ku gaaday sidoo kale afarna laga dhinteen iyagoo furfurayaan miino ama qarax gacanta loo sameeyo oo askar ka tirsanaa oo askar tirsan booliiska ah iyadoo gaari qarax usoo duucina fura ay ku dhex jiraan qaybna ku guuleystaan qaybta kalena ay ku qaraxday oo hilkooda iyo waxaluwaay way jiraan iyagoo gudinayaan waajibaadka qarankood waxaa u malaynayaa taas waa tahay tani marka dhinaca kale la fiiriyo markii la aasaasay qaybtan oo aada sheegtay in ujeedku yahay in dadka laga badbaadiyo waxyaabahan haraadiga qaraxyada ah wax isbedela ah muddooyinka sanadahaasi ilaa labada kun ko iyo tobankii ilaayo hadda ma darenteen oo wacyiga bulshadu intee buu gaarsiisan yahay hadda wallaahi xaqiiqdii uu gaarsiisan yahay waxaa dhihi karnaa awalka hore bulshada soomaalied maysa kusoo waceen maysa kala garanaynin waxaasay ogyihiin waxyaalaa ka kooban tahay iyo qaabkii ogyihiin maysa garan kadibka wacyigelinaa sameyn degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho ku taal wacyigelinka sameyn sawradii aan tusanay aanlana waa iska jira nooca haddaa aragta ka fogaada intaas xataa waxaan baraynaa hataa intan matr ay ka fogaanayna hataa aan barayni maxaa yeelay haddii aa waxaygeli samayso oo haddana aada baa inta mitriga laga fogaanayo waxba maada sameyn sababta waxaa laga yaabaa toban mitr inay ka fogaanaan wixii hadday qarxaan dhibaatadi weli meeshay taala way gaarsiisaysaa